warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkuga haynana waxaa ka mid ah ardayda fasalka koowaad ee dugsiyada sar oo maanta tegaya goobaha waxbarashada xafiis loo furay carruurta ay waalidiintooda ku geeriyoodeen qaraxyadii zoobe wararkii ugu dambeeyey caalamka konton iyo saddex qof oo ku dhimatay dhulgariir xooggan oo ka dhacay dalka turkiga intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay lixda bisha labaad ee labada kun saddex iyo labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa maanta goobaha waxbarashada ee dalka iska xaadarin doona ardayda ku biiraya fasalka koowaad ee dugsiyada sare wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel majogu ayaa xuseyn ardayda loo soo xushay si ay cadaaladda ku dheehan tahay waxa uu majoogku sheegay in gabdhood iyo wiil ah ay wax ka baran doonaan dugsiyada sare ismaamulada guud ahaanay dalka waxa uu intaasi ku daray in dhammaan dugsiyada heerka qaranee national inay maanta ku biiri doonaan gabdhood iyo wiilal arday ah bishii kow iyo tobanaad ee sannadkii hore ayay ahayd markii in ka badan hal dhibic laba milyan oo arday ah ay u fadhiisteen imtixaanka fasalka siddeedaad ee dugsiyada hoose dhexe k c p eda
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo tanariva ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax cabdulqaadir ayaa sheegay in la furay xafiisil gaar ah ku hayn doonaa taakuleynta iyo gargaaridda carruurta ay ka tageen waalidiintii ku geeriyootay qaraxyadii ka dhacay zoobetu ee muqdisho waxaan ballan qaadnay inaan idin garab istaagayno inaan idinka warhaynayno in wixii aan idinla qaban karro oo dhan aanu idinla qabanayno gaar ahaan ilmaha agoonta ah marka toddobaadkii horeeto tiro intaan ka badan ayaa halkan aan isugu nimaadnay qaybtii labaadna waa toddobaadkan inta aanay u suuragelin inay halkan yimaadaan maanta iyo maalintii horena waxa ay la soo xiriirayaan xafiiska maaraynta musiibooyinka waa la hayaa dhammaan magacyadoodii iyo cinwaankoodii iyo teleefonadoodii waa la hayaa waxaan jeclahay inaan sii adkeeyo in aan idin garab istaagayno oo aanan idinka hari doonin wasaaradda waxbarashadana waxaa laga furayaa xafiis howlaha ilmaha agoonta ah iyo daryeelkooda iyo dabagalkooda ka shaqeeya in sha allah tacaala haddii ilaaha yidhaahdo waxaan jeclahay inaan halkan oga mahad celiyo hay-adda maareynta musiibooyinka dadaalkii weynaa ee ay samaysay iyo dadkii soomaaliyeed ee walaalihiin ahaa ee soo gurmaday ee kaalmada maanta laydin siinayo iyagu qayb ka ahay
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay ku-xigeenka madaxa bangiga adduunka ee qeybta bariga iyo koonfurta afrika marwa victoria kuwakuwa iyo wafdi hogaaminaysay madaxweynaha ayaa la wadaagay howlaha hortabinta uleh soomaaliya isagoo ku dhiirageliyey bangiga adduunka in mashaariicda hadda socda iyo kuwa soo wajahan ay noqdaan qaar horumarinta nabadda maalgelinta shaqaalaysiinta iyo adeega bulshada wax ka tari kara islamarkaasina raad muuqda reebi kara madaxda bangiga adduunka waxay ballanqaadeen inay sii wadi doonaan xiriirka adag ee miradhalka ah ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo bangiga gaar ahaana qeybaha ay danaynayso dowladda soomaaliya in lagu jiheeyo mashaariicda laga fuliyo dalkaasi qeybahaas oo ay ka mid yihiin tacliinta kalluumaysiga aqoonta beeraha iyo kobcinta ganacsiga gaarka loo leeyahay si loo kordhiyo dhaqaalaha iyo dakhliga dalka soomaaliya khasaare badan ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhasho dhulgariir cabirkiisu dhan yahay toddoba dhibic sideed kaasi oo burburiya dhismayaal badan oo ku yaala koonfur bari ee turkiga iyo suuriya ugu yaraan konton iyo saddex qof ayaa ku dhimatay dhulgariirkan ka dhacay dalka turkiga halka kow iyo toban kalena ay ku dhinteen gudaha waddanka suuriya tirada dhimashada dalka turkiga ayaa gaartay konton iyo saddex qof waxaana si xowliya u sii kordhaysaa tirada dhimashada ee u sababay dhulgariirka saameynta ugu xoogan waxaa u gaarsiiya waddanka turkiga saraakiisha dalkaas ayaa sheegay in saddex iyo labaatan qof ay ku dhinteen gobolka malatiya toddobiyo toban qof ayaa ku dhintay sanli urfa toddoba qof ayaana ku dhimatay osmaniya lixna waxay ku dhinteen diyaarbakir waxay sheegeen in khasaaruu aad kor ugu kici karo sababtoo ah burbur xoogan oo jira wararka ku soo kordha insha allah wararkaiyaga dambe ayaad kaga bogan doontaan dhanka ciyaaraha kulamo xiise badan ayaa shalay laga dheelay qaar ka mid ah horyaalada yurub dhanka ingiriiska nottingham forest waxay hal gool kaga adkaatay liids tottenham waxay hal gool kaga badisay manchester city france league one kilmot monaco ayaa esarkay monaco ayaa laba gool ku badisay nantes waxay laba gool kaga adkaatay jazio auxe iyo reims waxay ku heshiiyeen eber eber si lamida lorient anjas eber eber strasbourg waxay laba gool kaga adkaatay montapilia brest iyo lens waxay ku heshiiyeen hal hal halka marseyl oo joogtay gurigeeda saddex gool iyo hal waxaa ku casuuqday kooxda nise bundusliigaha stuttgard iyo wanda bremen wanda bremen ayaa laba gool iyo eber ku badisay wolsburg iyo bayaan munshen bayaan ayaa afar gool iyo laba ku xasuuqday kooxda wolsburg siri a spezia oo gurigeeda joogtay naaboli ayaa saddex gool kaga adkaatay torino waxay hal gool kaga badisay odines fiorentina waxaa laba iyo hal kaga adkaatay bologna inter milan waxay hal gool iyo hal kaga adkaadeen kooxda ac milan